mahadsan tahay nimankaas oo shanta nin oo nimankii dadka u dhibaataynayey ay isku dhex jireen nimankii zakaawaadka u qaaday u qaabilsanaa xisaabta iyo nimankii muslimiinta qoorta ka goynay isku dhex jireen bay ahaayeen weerar qorshaysan ayay ku dileen nimankaas cadowgaa ciidamada booliska gaarkaca ilaahay waa naga guulay dhibaato kalena kuma soo gaaro ciidanka weerarka raggan lagu dilo xagguu ka dhacay taliya deegaanada degmada ogaan gobolka baayhoo soomaaliya deegaanka weerarku ka dhacay waxaan ku maqalnay inuu yahay saydheelow oo duleedka baydhabo ah maxaa ka jira arrintaas waa u dhowdahay laakiin dhinacaasay ka jirtaa magaca gaaray leed waayahay shanta nin ee aad disheen shabaab ayay ka tirsanaayeen laba ka mid ah ayaa meydkooda ciidanku ay qaadeenaa la yidhi xaggee la geeyey marka gobolka loo soo qaaday waayahay shanta nin maxaa magacyadooda ka sheegi kartaa taliya oo la yaqaanaa magacyadooda iyo qaabka iyo taatalkay haayaan gadaal baan kasoo sheegi doona hadduu ilaahay saacadaha soo socda waayahay hub miyay wateen ragga la dilay mise waxay ahaayeen ciidan sacbooley dad hubaysan bay ahaan aragtay fuudhisan iyo afar aa ka laga